markana wararkeena kale haddaan gudagalo guddiga doorashada maamulka hirshabeelle ayaa habeennimadii xaleyto waxay shaaciyeen liiska kuraasta ugu horeeya golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobnaad ee dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaasi oo yaala magaalada beledweyn waa kan wariyahayaga xuseen xasan dhaqane guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee hirshabeelle ayaa shaaciyay saddex iyo toban kursi oo dhowaan codeyntooda lagu qabanayo magaalada beledweyne sida ku cad warqad lagu baahiyay bogga rasmiga ah ee guddiga doorashada heer federaal kuraasta lagu dhawaaqay ayaa waxay qeyb ka yihiin shan iyo labaatan kursi oo yaalla magaalada beledweyne kuraasta la shaaciyey waxaa ku jira kursiga tirsigiisu yahay siddeetan iyo lix oo uu ku fadhiyey afartii sano ee lasoo dhaafay xildhibaan faarax sheekh cabduqaadir waxaana sanadkan raadinaya taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya fahad yaasiin inkastoo aanu weli si rasmi ah ugu dhawaaqin guddiga doorashada hirshabeelle ayaa waxa uu noqonayaa maamulkii labaad ee shaaciyey qabashada doorashada golaha shacabka ee deegaan doorashada labaad iyadoo maamulka koonfur galbeed uu qabtay saddex iyo toban kursi oo lagu doortay magaalada baraawe maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu noqonayaa maamulkii labaad ee dhaqangeliyay heshiiskii toddobiyo tobankii sebteembar ee dhigayay in maamul goboleed walba uu yeesho laba deegaan doorasho haddaba in lagu doorto beledweyne saddex iyo toban kursi iyo labaiyo toban kale oo ka dambeeya muhiimad intee la eg ayay magaalada u leedahay waxaa sharaxaya aqoon-yahan cabdixakiin kooshin
runtii dhaqaale ahaan magaalada wax badan ayay iska bedeli doontaa gaar ahaan waxay fursad u noqon doontaa dadka magaalada ku dhex ganacsada ama adeegyada ku dhex haysta magaalada beledweyne oo ka mid ah magaalooyinka labaad ee doorashooyinka loo qorsheeyey in ay haddana ka sii noqoto magaaladii labaad ee liiska kuraasta ee lasoo saaro marka laga reebo baraawe waxaan isleeyahay waa fursad ay runtii ay keentay isbeddelkii magaalada ka dhacay dhowaan iyo isfahamkii laga gaaray khilaafkii muddada dheer soo jiitamayey ee u dhexeeyey maamulka hirshabeelle iyo beesha xawaadle sidaan la soconno magaalada beledweyne waxay ka mid tahay magaalooyinka labaad ee loo qorsheeyey in lagu qabto doorashada waxayna arrintan guud ahaan reer beledweyne u noqon doontaa fursad weyn oo taariikhi ah oo aan rajaynayo in ay si weyn uga faa'iidaysan doonaan dhanka kalena maamulka iyo shacabkaba waxay runtii ay si weyn ugu diyaar garoobeen soo dhoweynta martida imaan doonto in ay si qurux badan ay u martigeliyaan waxaan ognahay in magaalada ay dad aad u fara badan ay imaan doonaan kuwaas oo isugu jira musharaxiintii kuraasta u tartamaysay kuwii dooranayey iyo sidoo kale dadka maaragtay musharaxiinta la socdo oo ka qayb qaadan doono ololahooda waxaan isleeyahay in magaalada beledweyne iyo guud ahaanba gobolka hiiraan ay ka faa'iidaystaan fursadaha dawliga ah waxna laga qabto dhibaatooyinka soo noqnoqday ee deegaanada haysto sida fatahaadda abaaraha iyo deegaanada aan xorta ahayn oo gacanta maamulka ka maqan in ay ku soo noqoto waxaa looga faa'iidaysan karaa waxay tahay isfaham dadka deegaanka iyo maamulka hirshabeelle maaragtay ka dhex yimaada taasna waxaan rajaynaa in maamulka hirshabeelle uu runtii muhiimad gaara uu siin doono maamulka hirshabeelle ayaa horey doorashada siddeed kursi waxa uu ugu qabtay magaalada jowhar halka weli aan la shaacin qabashada ilaa shan kursi oo deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada jowhar guddiga doorashada hirshabeelle ayaa waxaa lagu wadaa inay shaaca ka qaadaan jadwalka doorashada kuraastan ay shaaciyeen kuwaasi oo la filayo in dhowaan lagu doorto magaalada beledweyne dhinaca kale madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe oo ilaa toddobaadkii hore jooga magaalada beledweyne ayaa waxa uu maanta shir guddoomiyey shirkii golaha wasiirada maamulka hirshabeelle waxaana looga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin amniga gaar ahaan xasilinta magaalada beledweyne iyo abaaraha ka jira guud ahaan deegaanada hirshabeelle xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne